لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعن إن شاء الله بالله بأن رسالة الإعلان شيء ومقعد يهي شرح السنة للإمام المزني waa risaalo ku saabsan muctaqadka oo kooban magaceeda waxaa la idhahdaa sharxu sunna sidaan arki doona kitaabka aakhirkiisuu musanifku ku sheegi doona asagaa sheegi doona inuu sharxu sunna asagaada dhihi doono markuu aakhirka kitaabka dhammaynayo nusakda gabal way jiraan ay ku qoran tahay caqiidat lmusani marka magacu waa sharqu sunna sida sawaabka waan sida ku qoranba waxa weeyaan kitaabka oo uu aakhirka shiiqa laftirkiisu dhihi doono magaca shiiqa iska leh iyo tarjamadiisa waxa weeyaan kunyadiisu abu ibraahim magaciisana waa ismaaciil ibnu yaxya ibnu ismaaciil ibnu camar ibnu muslim almuzani almisri tilmiidu shaafici musaniga loo nisbaynaa waa nisbatun ilaa musayna ibnu uday ibnu uddin ibnu daabiqa musaynahaasna magaciisa camara la dhihi jiro waa qabiilada mashhuurkaah waxa weeyaan odaga loo nisbeeyo nisbadana waxay ku timid hooyadiisaa loo nisbeeyey musayna binti kalbi marka waxa weeyaan odagaas oo waxa weeyaan musaynaha odagaas oo abul qabiilaha ah ayaa hooyadiis loo nisbeeyey marka qabiilada musayne la yidhaahdo weeye dhalashadiisu wuxuu dhashay boqol toddobaatan iyo shan hijriyadu markay ahayd ayuu dhashay qoys waxa weeyaan cilmiga aada u jecel oo ku dadaala ayuuna ka dhashay walaashiis waxa weeyaan waxay ka mid ahayd ardada xaadirta duruusta imaamu shaafici oo a'immada shaaficiyada qaar ka midana ay wax ka soo naqliyeen sida raafici oo kaleeto iyo ibnu subki iyo isnawi iyo qayrkood musani shuyuukhdiisa waxaa ugu mashhuursan uuna aada u laasimay waa imaam maxamed ibnu idriis ashaafici culummo kalu waxa weeya wax ka dhagaysana waa jiraan sida cali ibnu macbad ibnu shadaad albasri iyo kayrkoodba sida nucaym ibnu xamaad alkhusaaci shaykhu اlbukhaari ardadiisu laakiin aaday u badnaayeen laakiin culimmadiisu ma badnayn oo waxaana sababto ay ahday yidhahdaan culummada waqtigiisii oo dhan badanaaba wuxuu ku baxshay inuu laasimo imaamu shaafici ayuu aada u laasimay laakiin ardadiisu aaday u badnaayeen ardadiisana mashhuurka waxaa ka mid ah imaamu la'ima abu bakr maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ayaa ka mid ah oo kitaab tawxiid ibn taqaana ibnu khusayma iskale iyo saxiixa iyo ardadiisa waxaa ka mid ah abu jacfar axmed ibnu maxamed ibnu salaama addaxaawi ayaa ka mid ahoo yidhi wuxuuba ahaa shiiqii iigu horreeyey oon xadiid ka qoro iyo kuwo kale oo fara badan culummada muslimiintuna aad ayay u ammaaneen imaamka kitaabkan leh aad ayay u ammaaneen alxaafid ibn cabdilbar markuu tilmaamayo wuxuu yidhi kaana faqiihan caaliman raajic almacrifati jaliil alqadri fi nadar caarifan biwujuuhi alkalaami waاljadal wuxuu ahaa faqiih oo imaam ayuu ku ahaa xagga fiqiga caalim uu ahaa garashadiisa iyo aqoontiisu ay dheeraad tahay oy raajix tahay xagga nadarka iyo masaa'ilka niqaashkaana waxa weeyaan aad qadarkiis ugu weyn yahay madhabka shaaficigana waa la hormariyaa oo waxa weeyaan a'imada agarkooda shaaficiyada waxaad arkaydaa kitaabkiisa mukhtasarka ah ayay aad u sharxaan marka ragga ugu horeeya loo hormariya ardada shaafici ayuu ka mid yahay ibnاljawsi wuxuu yidhi saaxibu shaafici raximah اllah wa kaana faqiihan xaadiqan iqatan fi اlxadiid wuxuu ahaa faqiih waxa weeyaan xaadiqaho maskax badan oo iqana ku ah xagga xadiidka cibaado iyo fadli na uu u sugnaaday markaasuu yidhi wa kaana min khiyaari khalqi اllaah ilaahay khalqigiisa kuwa ugu qayrka badan uu ka mid ahaa aimadu markaa sidaasay u ammaaneen xaafidu dahabi wuxu yhi alimaam alcalaamatu faqiih اlmila imaamkii cilmi badanaha ahaa ee diinta faqiiheeda ahaa calamu zuhaad weliba zaahidiintana waxa weyan calamkooda ahaa oo buurta macnaha iyo kuwa ugu muuqashada badan ahaa marka a'immada muslimiintu aad iyo aad ayay u ammaaneen oo waxa weeyaan caqiidadiisuna hadde waa caqiidadaas aan arki doonno waa caqiida salafiya waxaana tusi doona risaalada markaan gudagalno ayaa tusi doonta weliba waxaana muhiim ah masaa'ilka caqadiga ee uu sheegi doono dhammaantood waa ijmaac taasuna waa faa'iido kale ijmaacaasna asagaa naskaray doono sheegi doono markuu masaa'ilka caqiidada uu dhammeeyo masaa'il yaroo fiqiyuhu gadaal uga daraa markuu masaa'ilka caqadigaa dhammeeyuu sheegi doonaa inay culummadii muslimiintu ku ijmaaceen caqiidada markaas masaa'ilka ku qoran dhammaantood waa masaa'il ijmaaca taasuna waa masale muhiim ah oo la rabo in la ogaado waa masale muhiim ah marka caqiidadiisuna waa midaas weeye aad ayuu imaamu shaafici u laasimay sida bayhaqi uu manaaqibka ku soo naqliyey risaalada imaamu shaafici konton goor aan akriyayuu yidhi oo mid walba inta soo akriyo uu dhammaynayey mar kastana faa'iide cusub ayaan ka helayey ayuu yidhi mar kastana faa'iide cusub aan ka helayey ayuu yidhi waxa weeye sidaa sidaas oo kaleeto bayhaqi manaaqibka uu ku soo naqliyey wuxuu yidhi imaamu shaafici almusaniyu naasiru madhabi bayhaqi madhan cafwan waxaan ula jeedaa siyaru aclaami nubala xaafidu dahabi ayaa kusoo ku sheegay siyaru aclaami nubala ayuu xaafidu dahabi ku sheegay juska labiyo tobnaad afar boqol sagaashan iyo saddex waana inin dhigaya muxaqiqu almusaniyu naasiru madhabi marka madhabka imaamu shaafici ninka u nusray weeye sidaas daraaddeeda kutubo aad badan uu leeyahay ay ka mid tahay risaaladan muctaqadka oo uu ka mid yahay mukhtasarka caanka ah ee waxa weeyaan aad ay shaaficiyadu u sharxaan wax badan alimaam almusani wuxuu dhintay laba boqol lixdan iyo afar bisha ramadaan oy lix ka hartay ayuu dhintay masarana lagu aasay imaamu shaafici qabrigiisa agtiisa ayaa lagu aasay sababta uu risaaladan u alifay risaaladan sababta uu alifay waxay ahayd risaaladan sababta uu alifay bacdu waxa weeyaan ahlu sunna ayaa sheekaysteen sida uu yidhi cali bn cabdillaahi alxalwaani cali bn cabdillaahi alxalwaani wuxuu yidhi waan sheekaysanay aniga iyo koox saaxiibadaya sunnadan ka warannay markaasaa waxa weeyaan imaamu lmusani a'immadii la sheeg sheegayo ahlu sunnaha markii lama la marayo imaamu lmusani ayaa gobol wuxuu yidhi saaxiibadan ka mida waxay yidhahdeen ninkaas waxaan maqalnay qur'aanka inuu ka hadlo oo waxaan maqalnay yidhaahdeen inuu qur'aanka ka joogsanayo uusan dhahayn alqur'aanu kalaamuullah hayru makhluuq kalaamullah uu leeyahy markaasuu ka joogsanaa hayru makhluuq ku darima qaaraa saas ka sheegeen waana firyo iyo been abuur oo shaydaanku uu waxa weeyaan dadka muslimiinta ku dhex tuuray ee beri uu ka ahaa arrintaas waana arki doonnaa qaar kalena waaba ka sii daran waxay yidhahdeen qur-aanku waaba makhluuquu leeyahy marka labaduba waana iftiraa taasna waxaad dareemaydaa sida shaydaanku waxa weeye muslimiinta dhexdooda uga shaqeeyo oo aqwaal dadka muslimiinta ay ka ber yihiin in loo nisbeeyo uu uga shaqeeyo marka arrintaas markay dhacday ayaa waxay yidhahdeen warqad qornay oon u dirnay macnaha oo waxaan nidhi bal noo caddee muctaqadkaaga sidaasuu risaaladan marka ku alifay sidaas ayuu risaaladan ku alifay oo muctaqadkii saxaabada iyo taabiciyaalka waafaqsan bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu ka bilowdaa kitaabka risaaladuna way ka sugan tahay oo samaacaadka uu muxaqiqu soo arooriyey taas ayaynu ku filan xaafidu dahagina kitaabka culuwiga ayuu ku sheegay risaaladan inuu nusani leeyahay weliba bidaayadeedana waa soo naqliyey alcalaama ibnu اlqayim aljawsiyana kitaabka ijtimaacu juyuush اlislaamiya ayuu waxa weeyaan uu risaaladoo dhanba dhammaanteed ku soo naqliyey una nisbeeyey waxay ka bilaabataa risaalada marka bismi illaahi raxmaani raxiim ayay ka bilaabataa bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaa kitaabka allaha arraxmaani naxariis guud naxariista allaha arraxiimi naxariis gaara naxariista bisinka marka in lagu bilowdo kutubta waa sida sunnada ah kutubta marka la alifayo in bismi illaahi raxmaan raxiim lagu bilowdo iyo in xamdalo lagu bilowdo sunnadu waxay ku caddahay in lagu bilowdo waxa weeyaan bismi illahi raxmaan raxiim waxyaalo badanaana kutusaya adilada kutusayda waxaa ka mid a xadiiskii bukhaari iyo qayrkiisa ay wariyeen xadiidkii nabiga sala allahu calayh wasalam ka warramayey warqadii uu u diray hiraqla cadiimi ruum nabiga sala allahu calayh wasalam xamdalo kuma bilaaban alxamdu lilah iyo ina alxamda lilah iyo midna kuma bilaaban بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم روم ساسو كب الله النبي صلى الله عليه وسلم سيد صحيح البخاري قلت الله كذلك سيد سوكالاتو صلح الحديبية سيد البخاري صحيح قلت الله هشيسكي ولك لقرآن أيي النبي صلى الله عليه وسلم لمن كي قريشيت markii la qorayey wuxuu yidhi uktub bismi illahi raxmaan raxiim waaba la qorayba kadibna ninkii wakiilka ka ahaa amase matelayey quraysh oo ahaa suhayl ibnu camr ayaa diiday oo yidhi arraxmaan raxiimi maya bismika allaahuma ku bilow laakiin arraxmaan raxiim ma garanayno marka qoraallada rasaa'ilka la qoraayo bismi illaahi raxmaan raxiim in lagu bilowdaa sidaasay sunnada u tahay a'immadii selafkana qaar badanu sidaas ayay yeeleen oo kutubtooda xamdi kuma bilaabeene bismi illahi raxmaan raxiim ay ku bilaabeen sida imaamu lbukhaari saxiixiisaoo kale xamdalo kuma bilowdo bismi illahi raxmaan raxiim uu ka bilowdaa bismi illaahi raxmaan raxiim ayuu ka bilowdaa xaafid ibnu xajarna markuu sharxayey oo uu bisin inuu ku bilowday ka sharxayay juska koobaad safxada sideedaad waaba hadalka dhan oo kitaabku meeshuu ka bilowdo wuxuu yidhi haadaa yushcir بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق وهو كتصيا عرنتان وحويان حمدك iyo shahaadada marka loo baahan yahay waa markii la hadlayo qofku markuu hadal bilaabayo sunnadu waxay tahay inuu xamdiga ku bilowdo taasna waa sida uu tusaya xadiiska saxiix muslimka iyo jaabir uu wariyey nabiga sala allahu alay wasalam khudabkiisa inuu ku bilaabe jiray xamdalada laakiin wuxuu yidhi rasaa'ilka iyo warqadaha la kala qoranayo taas inaan loo baahnay in lagu bilowdo taasay tusayaa hu yidhi waxa weeyaan ficilkiisa marka sidaas darteeda halkaas waxaa ka caddaatay waxa weeyaan sida sunnada ku cad inay tahay qoraalka rasaa'ilka iyo warqadaha in lagu bilowdo bisinka laakiin khudabka qofku markuu hadlayo ou rabo inuu kelimad jeediyo uu xamdiga ku bilowdo bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanaa ayuu yidhi sheiku allah waa calamun calaa daat illaah allah min alilaah a laga keenay allah ilaah ayay ka timi asalkeedu waa aliha bimacnaa cubida aliha waa la caabuday ilaah macnaheedana waa macbuud weeye ficaal oo mafcuula weeye sida kitaab maktuub mid la qoray soo maaha libaas malbuus mid la gashado dhara soo maaha kitaab maktuub ilaah macbuud marka asalkeedu ilaah ayuu ka yimid sidaas darteeda allah macnaheeda horta waa isim calama oo alla daatadiisa tusa macnihiisuna waa midka la caabudo halkaas marka waxaa kusoo baxayba fiiri asmaada allah waa aclaamu bictibaari dalaalatiha cala addaat wa awsaafun biictibaari dalaalatiha cala almacaani asmaada allah mar waa calab waa marka laga fiiriyo inay daatada allah tusaydo dhan kale marka laga fiiriyo waa awsaaf waa sifo oo macnay tusee waxyaalaha aclaamta lagu yaqaan isimka calamkaahu macno ma tuso asal saasaa ah isimka calamkaahu macno ma tuso haddii waxa weya qofka waxaa loo bixinaa qof aan wax khayra lahayn oo weligiis wax lagu mahdiyo aan samayn aa maxamed loo bixina soo maadan arag maxamed aa loo bixina macno wax macnaha marka male waa uu daatadan in tuso qof aan weligiis alla mahdinoo gaala hadii la rabo axmed la iskaga bixi karaa soo maha marka isimka calamkaahu macno ma tuso asalka laakiin waxaa jirta afar asmaadoodu ay macno tusto daatadana tusto oo calaama midda koobaad waa asmaada allah asmaada allah kulligeed waa aclaam oo daataday tuseen waana awsaaf oo macnay tuseen isim kasta marka lagu dhawaaqo macnuu leey qur'aankana waa kadalika qur'aanun bimacnaa maqru' wey waa mid la akriyo waa mid la akriyo macnu tusaa macnu tusaa qur-aanka asmaadiisana waa aclaam waana awsaaf laba shayoo makhluuqa ka midana asmaadoodu waana aclaam waana awsaaf oo labadaas waa iye waa qiyaamaha iyo nabiga sala allahu calayh wasalam qiyaamaha asmaadiisu waa aclaam oo yowm اlxashri a la yihahdaa yowm tanaadi a la yihahdaa yowm اlqiyaama a la yihahdaa waa aclaam wa maca dalika waa awsaafa macnay leedahay yowm اlxashri hadii la yhah waxay tilmaamaya in addoommadii lasoo kulminayo yowmu tanaadi haddii la yidhaha in laysku dhawaaqayo hebel hebel soo istaaglanayoo la xisaabtamayo yowmu taqaadun dad badan oo camalkay sameeyeen inay bagnaayeen oo qaldanaayeen ay ogaa doontaan oo caddaa doonta waa awsaaf waana aclaam asmaada qiyaamaha nabiga sala allahu calayh wasalam asmaadiisuna waa asmaa aclaam ah waana awsaaf muxamed ayaa la yidhahdaa nabigeena sala allahu calayh wasalam liannahu xumida kaiiran in fara badanaa la mahdiyaa ilaa khayrka aan haysanaba waa ki ilaahay noogu soo dhiibay axmed aa la yidhaha lnahu axmed lxaamidiin inta ilaahay mahdiya kan u mahdin badan soo maaha marka asmaadiisu waa aclaamoo daatada nabigay tusee sala allahu calayh wasalam waana awsaaf oo macnay leedahay afartaas asmaadooda waa allah iyo qur'aanka iyo laba makhluuqa oo ah nabiga iyo qiyaamaha afartaas asmaadoodu waa maxay waa asmaa oo aclaam waa aclaam biictibaari dalaalatiha cala addaat waana awsaaf btibaari dalaalatiha cala almacaani marka allah intaas ayaan kaga gudbaynaa alraxmaan raxiim laba macno ayaa lagu fasiraa macnaha koobaad waxa weeyaan labadaba waxaa laga dhigin sifatulficl oo waa maxay macnahaas waxaa la leeyahay allaha alraxmaani naxariis guud naxariista naxariis caam ah alraxmaan bijamiici khalqii wey allaha naxariis caama naxariistoo makhluuqoo dhan gaarta wey makhluuqoo dhan gaal iyo muslim weeyade ilaa isagaa abuuray waa raxmad nicawda roobka risaaqadda wain tacudu nicmat allaahi laa tuxsuuha lama koobi karo gaalku sooma haysto nicantaas wax ka mid a allaha alraxiimi naxariis gaarahoo bilmu'miniina ku gaara naxariista raxiimna waa bilmu'miniina lagu qaydi allaha mu'miniinta naxariista gaarka u naxariista naxariista gaarka ah u naxariista oo muminiinta naxariista gaarka waatee waa iimaanka uu ilaahay waafajiyey tawfiiqda uu siiyo iimaanka waafajiyey so naxariis gaarho adduunyada wey aakhiro kaliya maaha waa nusradiisa waa ilaalinta uu ilaalinayo adduunka waa uu gargaaridda uu gargaarayo aakhirana inuu jannadiisa iyo raallihanshadiisa dejinayo wy marka alraxmaan waa naxariis caam ah oo guud oo makhluuqu isla leeyihiin alraxiimna waa alraxiimu bilmu'miniin walidaalika sidaas daraaddeeda qur-aanku raxiim wuxuu ku xidhay mu'miniinta wa kaana wa kaana bilmuminiina wa kaana bilmu'miniina raxiima se uma jeedid marka mu'miniinta ku qaasa marka labadiiba waa ficil waa sifatu lficli sooma jeedid laakiin midna waa caam midna waa qaas taas waa macna ibnu jariiru dabarina macnahaasuu ku fasiray uuna xoojiyey macno labaadaa jiro ibnu jariir xoogaa dacfi uu ku cabiray laakiin aimo kaleta ay doorteen sida ibn اlqayim alcalaamatu ibn اlqayim aljawziya madaaru saalikiinka oo kale oo waxa weeye in la yidhahda alraxmaan waa sifatu daat ee sifatu lficliba maha oo la yidhaahdo alraxmaan allaha naxariista ballaaran ku sifaysan fiiri asagaa ku sifaysan waa sifatu daat soo ma jeedin allaha alraxiimi naxariistiisa gaadhsiiya ciduu doono makhluuqiisa ka mid a tan dambena waa sifatulficil saas in loo kala qaado tan horeeto alraxmaan waa sifatu daat allaha alraxmaani naxariista ballaaran asagu ku sifaysan waa sifa daatadiisu leedahay sifatu daada leeda markaas allaha alraxiimi naxariistiisa gaadhsiiya ciduu doono makhluuqiisa ka mid a waa sifatulficli iyo addoommadu u sameeya saas alcalaamat ibnuqayimna ayuu doortaa marka labadaas macno labada macnona ibnu jabiirku waa sheegaa markuu bisinka fasirayo tafsiirkiisa casamana allah ilaahay hana ilaaliyo waiyaakum idinkan ahaynayn ilaaliyo bitaqwa is-ilaalin hanagu ilaaliyo wawafaqanaa waiyaakum annaga iyo idinkaba ilaahay hana waafajiyo limuwaafaqati اlhudaa hanuunka waafaqidiisa amaa bacdu intaas ka gadaal amaa bacdu intaas ka gadaal fa inaka adiga sa'altanii waxaad i weydiiday an uudixa laka inaan kuu caddeeyo min aلsunnati sunnada xaala uu ka mid yahay amran arrin inaan kuu caddeeyo arrinkaasoo tusabiru aad ku sabarsiinayso nafsaka nafsadaada calaa tamasuki qabsasho bihi arrinka la qabsado oo watadra-w aad ku difaacaydo bihi arrinka canka xaggaaga aad uga difaacaydo shubaha alaqaawiili hadallada shubhooyinkooda iyo wasayqa muxdathaati daalliina kuwa baadiyoobay waxyaalaha ay soo dirisiiyeen leexashadooda waqad sharaxtu laka waan kuu caddeeyey minhaajan waddo muudixan oo kuu caddaynaya dariiqa lam aalu nafsii waiyaaka adiga iyo naftaydaba kalama gaabin fiihi filamri arrinkaas dhexdiisa nusxan qayr miidhid bada'tu waan bilaabay fiihi amarkaas dhexdiisa bixamdiillaah allaah mahdintiisa allahaasoo di rushdi hanuuninta u saaxiibka ah iyo watasdiidi toosinta alxamdu mahad lilaahi allu u sugnaaday huwa alle axaqu man axad asagaa ugu xaqnimo badan dukira la xuso wa owlaa man axadna asagaa u habboon shukira lagu shukriyo wa calayhi korkiisaan uhni tilmaamaa casamana allah waiyaakum casamana allahu ilaahay hana ilaaliyo waiyaakum idinkan ahaynin ilaaliyo ducuu ku bilaabay taasuna waxay tusaydaa cinaayada uu siinayo waxa weeyaan dadka muslimiinta iyo siduu khayrka ula jecel yahay naftiisa iyo muslimiintaba casamana allaahu ilaahay hana ilaaliyo waiyaakum iyo idinkaba aniga iyo idinkaba bitaqwa taqwa hanagu ilaaliyo taqwada min alwiqaaya laga keeno waa gaashaan asalku gaashaanka waxaa layskaga dhigaa hubka cadowga taqwadana macnaheeda waxa weeye inaad wax iskaga dhigto ilaahay cadaabkiisa sida nabiguba yidhi salى اllahu calayh wasalam ittaqu naara walow bishiqi tamra war naarta wax iskaga dhiga xaba timira jeexid ba allaha ka dhigee oo gaashaan ka samaysta marka waxa weeyaan ilaahay ha nagu ilaaliyo taqwo taqwadu waxay kaa ilaaleen cadaabka alle iyo cadhadiisa marka ilaahay taqwo hana siiyo taqwadaasoo gaashaan nooga noqota ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisaba wawafaqanaa ilaahay hana waafajiyo waiyaakum idinkan ahaynin waafajiyo limuwaafaqati اlhudaa hanuunka waafaqidiisa dariiqa hanuunka inaan waafaqno ilaahay adinka iyo aniga annagaba hana waafajiyo qofka waxa weeye muuminka mar kastaba waa inuu ku ducaysto oo ku dadaalo inuu ilaahay ugu tadaruco iskugu dulleeyo waxa weeyaan hidaayo inuu weydiisto waxaad ogsoontihiin nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam oo ilaahay weynaa dembigiisii hore dhaafay oo kiisii dambe dhaafay oo ilaah subxaana wa tacaala rasuul ka dhigay oo afdalulbashar ka dhigay wuxuu ku ducaysan jiray ilahay hanuunka inuu waafajiyo ilaahay weynaa marka mas'ale laysku khilaafo asaga inuu waafajiyo masalada xaqa saasuu ku ducaysan jiray habeen kasta markuu soo baxo salaatuleylkuba ku bilaabi jiray allahuma raba jibriila wa mika-iila wa israafiila faatira asamaawaati wاlard caalim algaybi wاshahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaa ilaa siraatin mustaqiim saasuu dhihi jiray nabiga sala اllahu alay wasalam inta ugu tawasulo ilaahay sifaadiisa oo asmaadiisa ayuu wuxuu dhihi jiray ilaahayow masaa'ilka laysku khilaafo adaa kala xugminaya ee marka layskhilaafo meesha xaqa aniga ay waafaji waa nabiyullaahi maxamed sala allahu calah wasalam markaasaad maanta waxaad arkaysaa waxa weeyaan qof le aniga hanqaltaag iguma jiro xaqu waa ii cadiya dariiqan ana hayo oon wax shakiyaba ka muujinayn marka qofkaas fiiri nebi moxamed sala allahu calah wasalam leylanna habeen kasta markuu soo kaco ilaahay sidaas ugu tadarucaya oo le ilaahu marka layiskhilaafo meesha xaqa iwaafaji waxa weeyaan qofka asagu jooga marka hanqaltaag iguma jiro oo iska socda aniga dariiqi waa hayaa shakina iguma jiro waxa weeyaan oon marna cabsanayn oon ilaahay tuugayn qatar inuu ku jira sowma cadda qataruu ku jira marka walaalayaal ilahay waa in loo tadaruca marka wuuu duceey shiiku marka qaabku u duceeye fiiri markasta ducada asagaa isku bilaabin markuu naftiisa u duceeyo markaas ka gadaalu dadka kalena u ducayn sidaasuna waa sidaa qur-aanka iyo sunnadaba ku soo aroortay oo ilaahi weyne subxaana wa tacaala nabiyullaahi nuux markuu nooga xikaayoonayey wuxuu yidhi rabi rabi kfir lii walilwaalidaya waliman dakhala beytiya muminan walilmuminiina wlmuminaat naftiisuu marka hore u duceeyey haddana labadiisii waalidu u duceeyey kadib ayuu dadka soo gala waxa weeyaan gurigiisa u duceeyey mu'miniintii raggaah iyo kuwii dumarkaa dhammaan u wada duceeyey nabiyullaahi ibraahim kadaalika sidaasuu yeeloo asagaa isku bilaabay rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu xisaab ilaahayow aniga ii dembi dhaaf buu yidhi kadibuu ku xijiyey labadiisii waalid oo yidhi ilaahu labadayda waalidoomi dhaaf waa intaan markaas waxa weeyaan aabbihiis waxa weeyaan inuu ahlu jaxiimo yahay uusan aysan u caddaanin wey markay u caddaatay falamaa tabayana annahu waxa weeyaan markay u caddaatay inuu asxaabu jaxiim ka mid yahay waa ka beri noqon falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu waa ka beri noqon laakiin waa intaysan u caddaan nabigana salى الlahu عalيه waslm xadiiska abu daawuud waxa weeyaan idaa dacaa bada'a binafsihi nebi moxamed salى الlahu عalيه waslm markuu ilaahay baryayo naftiisu horta ducada ku bilaabi jiray isagaa ilaahay baryi jiray markii ilaahay uu naftiisa u baryo kadibuu dadka kale u ducay jiray sidaas daraaddeed marka halkaas waxaa kaaga caddaatay markaad ducaysaydo inay sida xaqaahu tahay inaad naftaada ku bilowdo kadib waalidka aad ku xijido dad waxaa jiraan weligood waalidkood u ducayn iir ayaan darada ku dhacdo markaas kadibna muslimiintoo dhan aad u ducayda markaa sidaas weeye casamana allah ilaahay hana ilaaliyo waiyaakum idinkaan ahaynin ilaaliyo bitaqwa is-ilaalin hanagu ilaaliyo wawafaqanaa wawafaqana allahu waiyaakum annaga iyo idinkaba ilaa hana waafajiyo limuwaafaqati اlhudaa hanuunka waafaqidiisa ama bacdu intaas ka gadaal fa inaka adiga sa'altani waad weydiiday inakada yuu ku halqabsan soo walaalihiis gobol ka midu warqadda uma soo dirin marka inaka ayuha alakhu lmuslim weeye walaalkaas muslimka aha warqadda usoo diray weeye inakada fa inaka adiga sa'altanii waxaad i weydiiday an uudixa laka inaan kuu caddeeyo min asunnati sunnada xaaluu ka mid yahay amran arrin inaan kuu caddeeyo uudixa iyo uwadixa labaduba waa rubaaci labadaba nusqooyinka labadaba way ku suganta an uudixa laka inaan kuu caddeeyo min asunati xagga sunnada amran arrin inaan kuu caddeeyo arrinkaasoo tusabiru aad ku sabarsiido nafsaka nafsadaada cala tamasuki qabsasho bihi amarka aad qabsato arrin aad ku dhegto ood ilaahay uga diin dhigato ood ilaahay la hor tagto inaan kuu caddeeyaan rabahu leey ood naftaada ku sabarsii karto inaad ku dhegto ood ka diin dhigato ood ilaahay la hor tagto subxaana wa tacaala oo watadraw aad uga difaacdo bihi amarka canka xaggaaga shubahal aqaawiili hadallada shubhooyinkooda waxa weeyaan aqaawiil waa jamcu aqwaalin waa jamculjamc qowluna aqwaal lagu jamciye kadibaa aqaawiil lagu sii jamciye marka hadallada shubhooyinkooda marka aqaawiil waa sidaas wey waa jamculjamci marka horeeto aqwaal a lagu jamci markaasa aqaawiil la sii yiri marka hadallada shubhooyinkooda wax aad iskaga difaacdood haysato oo xujo dariiqa kuu caddaynayda ah inaan kuu sheego wasayqa muxdathaati daalliina iyo wax aad uga difaacdo naftaada kuwa baadiyoobay waxyaalaha ay gadaal diinta uga soo dareen oo diintana laga dhigayo wax dadkii ay diin ka dhigayaan oo ay alle ugu taqarubayaan oo ugu dhowaanayaan oo gadaal diinta looga soo daroon diinta ka mid ahaa jirin middaas inaad iskaga difaacdo zayqooda iyo leexashada ay xaqa uga looga leexdo wazayqa muxdathaati daaliina kuwa baadiyoobay waxyaalaha ay soo dirisiiyeen leexashadeeda inaad waxaa iskaga difaacdo waqad sharaxtu laka waan kuu caddeeyey uu ku yidhi minhaajan waddo waddo aad ka caqiida dhigato ayaan kuu caddeeyey dariiqaasoo muudixan caddaynaya alxaqa sida sawaabka ah dariiq sida sawaabkaa caddaynaya dariiqaasoo muudixan caddaynaya yacnii alsawaaba aw alxaq lam aalu kama aanan gaabin nafsii nafsadayda iyo wa iyaaka adigaba fiihi fi lamri amarkaas nusxan qayr miirid inaan kuu qayr miiro sida ugu fiican kuu sheego naftaydana kalama gaabin ilaa qayrka uu sheegayo dad muslimiinaha ka faa'iidaya oo ku hanuunaya dadkaas ajaru isagu ka helaya qayrka si kasta ugu dadaalo iyo xaqa si kasta u caddeeyo dad muslimiinaha ku hanuunaya qof kastoo waa weeyaan uu hanuunka sabab ugu noqdaan ajaru kasii helaya marka asaanaa nafteyda u dadaalu leey caddayntaan adigana si aad waxa weyn xaqu kuugu caddaado waa kuu dadaalay marka naftayda iyo naftiinnaba kama aanan gaabin nusxi iyo inaan u qayr miiro oo sida ugu fiican aan xaqa u sheego badatu waan bilaabay fiihi fi lamri amarka aan caddaynayo dhexdiisa bixamdillaah ilaahay mahadintiisaan ku bilaabay allahaasoo dirushdi hanuunka u saaxiibkaa oo isagu wa hanuuniya watasdiidi toosintana u saaxiibka ah oo qofka qallooca ka toosiya isagu ila asmaadiisay ka mid tahay alrashiid allah waxa weeyaan xanuuniya alxamdu mahad lilaahi allah ayuu usugnaaday alxamdu mahad lilaahi allah ayuu usugnaaday huwa alle axaqu man axad isagaa ugu xaqnimo badan dukira la xuso wax la xuso oo carabka laga sheeg sheego waxaa ugu mahdi ugu xaqnimo badan waa allah wax qalbiga laga xuso allah ugu mudan wax ibnaha laga xuso allah ugu mudan sababtoo ah allah waaba midkana abuurtay oo noo abuurtay inaan caabudno marka asagaa ugu xaqnimo badan maadaama uu isaga dhamuba noo abuurtay inaan caabudno wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun asagaa ugu xaqnimo badan wax la xuso oo addoonku wax badan carabkiisa ku celceliyo oo qalbiga ka xasuusto mideeda kale asagaana amray inaan inaan xusno mideeda kale asagaa abaal mariya addoonka xusa fadkuruunii adkurkum ixusa waa idin xusaa marka asagoona abuuray oo nooba abuuray inaan caabudnaba asagoona amray oo naguba addoonsadayba asagoo markaan xusno naga abaal marinaayo na xusaya alla asagaa ugu xaqnimo badan wax la xuso wa owlaa man axadna isagaa ugu habboonaasha badan shukira lagu shukriyo axad lagu shukriyana alla ugu habboon maxaa yeelay waxa weeyaan waan muncimka asaguu addoommadoo dhan u nicmeeyey haddaan uga shukrinina noo siyaadinaya oo nagu shukrinaya washkuruu lii walaa takfuruun igu shukriya ha igu gaaloobinina alla leeya wa calayhi alle korkiisaan uhni tilmaamaa ahanaa maxaa la yidhaahdaa ma ammaana mase waa tilmaam waa tilmaam wey waxa weya lafdigan ahana waa tilmaamid inaad wax tilmaamto wey waxaa la leeyahay hanaa calayhi bikhayrin khayruu ku tilmaamay waxaa la leeyahay hanaa calayhi bisharin sharuu ku tilmaamay waa tilmaamid markaas kadib ay u baahan tahay waxa aad ku tilmaamayda inay khayr yihiin ee sharta inaad kala caddaydo sidaasaana axaadiista caddaynay in lafdigan fanaa uu yahay luqa ahaan tilmaamid ee ammaan kaliya uusan ahayn waxaaba ka mid a adkaartaad hadda salaadda marka laga baxa la akrinaayo walaa nacbudu ilaa iyaah mukhlisina lahu diin waxa weeyaan walahu hanaa alxasan soo ma walahu ahanaa alxasan fiiri alxasan in lagu daro ta'kiida iska noqo leh haddaan lafdiga hore hanaahu ammaan yahy laakiin waa maxay walahu alla waxaa u sugnaaday ahanaau tilmaan alxasanu wanaagsan soo ma jeedi haddii lafdiga hore uu naxo lahaa ammaan walow alla waxaa u sugnaaday athanaau ammaan wanaagsan alxasanu wanaagsan midda dambe iska adkayna iska noqole kalaamka carabigana asal saas ma aha kalaamka carabiga asal waxaa ah ta'kiid iyo tasiiska tasiiska in kelimadu macno cusub faa'iideydo saas asal ee macnihii hore inay ku soo ceedaa asal maaha marka taas way ku tusin kaas waxaaba ka caddaan badan xadiiskii bukhaari iyo muslim nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabada janaasa la soo marsiiyey faanaw alayhi khayran faanaw calayhi khayran khayray ku ammaaneen dadka ay ku tilmaameen faqaala wajaba haddana mid kaloo janaaso kalea la soo marsiiyey faanaw calayhi sharan fiiri sharay ku tilmaameen fiiri faanaw calayhi sharan sharay ku ammaaneen ma la dhihi karaa shar ayay ku ammaaneen wax dhici kara maa maba isqaban karta soo ma jeedo waa ku tilmaameen wey marka asanaadi maxay noqotay tilmaam wey ee ammaan ma aha marka waxa weeyaan anaaga waa tilmaam haddii khayr lagu tilmaamo waa tilmaam wanaagsan haddii shar lagu tilma waa tilmaam shar marka fa unii allaan tilmaamaa wey khayruuna ku tilmaama isagaaba sheega wuxuu ku tilmaamaayo waxa uu ku tilmaamaa inay khayr yihiin isagaaba sheegaa wuxuu yidhi cuwaanka daruuratu ihbaati sifaati bilaa tamhiilin walaa tacdiilin haadihi halkan waxaa laga gelayaa daruuratu ihbaati sifaati sifaadda in la sugo inay lagama maarmaan tahay bilaa tamhiilin ayagoon ilaahay cid kale lagu matelayn oo lagala mid dhigayn walaa tacdiilin sifada ilaahayna aan la macno tirayn sifo kasta oo allah uu isku tilmaamo ama nebigiisa suuban sala allahu calay wasalam uu ku tilmaamo waa in allah loo sugo ayadoon ilaahay addoommada loo ekaysiinayn waana in alla lagu tilmaamo sifadaas ayadoon sifada la macno tirayn sidaas waa daruura lagama maarmaan wey tilmaamtii waa la tilmaamayuu bilaabay wuxuu yidhi alwaaxidu huwa alle alwaaxidu waa allaha keligiis ilaah waa waaxid fii daati daatadiis waa waaxid oo daato shabahdaa ma jirto alle waa waaxid oo sifaadiisa sifaad kaloo shabahdaa ma jirto asagaa gooni la-ah alle waa waaxid fii afcaalihi waxyaalaha uu sameeyo wax lamida wax samayn karaa ma jiro alle waa waaxid fii cibaadati cibaadada siduu u mudan yahay ma jiro axad kaloo u mudano ma jiro marka waaxidun fii daatihi wey ilaahay daatadiisa waaxid uu yahay daato kaloo shabahlaa ma jirto waa waaxid fii sifaatihi tilmaamihiisa waaxid u yaho tilmaamo kale u eg ma jiraan waa waaxid fii afcaalihi waxyaalaha alla sameeyo abuurista dilidda noolaynta cisaynta dullaynta alla wuxuu sameeyo kale wax kaloo samayn karaa ma jiro waa waaxid fii afcaalihi cibaadada waaxid u weeye xagga mudnaashada keligiisaa mudan cid kale oo in la caabudo mudan ma jirto ciddii kaloo la caabudo dulmiya lagu caabudo marka huwa alle dheh alwaaxidu waa midka keligiisa assamadu waa midka baahida iyo danaha loola qasto oo loo sheeko qul huwa allahu axad allahu samad asamad macaani badan ay leedahay waxaa ka mid a macaanideeda waxa weeyaan waa midka baahida lala aado oo danta loo sheegto oo cid kaleeto oo baahida loo sheegto wax ka qaban kartaa ma jirto wax allo waxaad dhibaato dareemayso cid kaleeto oo aad inta u sheegata wax ka qaban kartaa ma jirto wax alla waxa aad dhibaato dareemaysa cid kaleo kaa dafcinaa ma jirto waxaad wanaag doonaydana cid kaloo kuu keeni kartaa ma jirto alla keligiisaa lala aadaa asagaa mudan in lala aada waxna ka qaban karta macnaha kaloo leedaa waxaa ka mid ah asayid alladii qad intahaa sudaduhu waa sayidka sayidnimadiisu kaamilka tahay waa sayidka sayidnimadiisu kaamilka tahay weeye allah labada macnaba asamad ayaa lagu fasira alwaaxidu alla waa midka keligiisa asamadu waa midka baahida loola qasto danaha loo sheegto laysa lahu alle uma sugnaan saaxibatun xaas walaa waladun caruurna ma leh ilaahay zawjana ma leh caruurna ma leh jalla alla waa weynaaday can ilmahiili mid lamida waa ka weyn axad kaloo lamida inuu jiro alla waa ka weyn falaa shabiiha mid u eg lahu alla uma sugnaan mid u eg ama xagga daata uga eg ama xagga sifaadda uga eg ama xagga afcaasha uga eg ma jiro walaa cadiila mid u dhikan ma lahu alla uma sugnaan axad u dhikan mo alla lamiduhu ma jiro saas darteeda ilaahay gaal ku tilmaamay qofka waxa weeyaan axad kaleeto ilaahay la sima alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalard ilaah waa midka mahad waxaa iska leh allaha samaawaat iyo dhulalyaal abuuray markaasuu alla yidhi wajacala dulmaati wanuur mahad waxaa iska leh allaha mugdiyaalka iyo nuuryaalka abuuray uma aladiina kafaruu kuwa gaaloobay birabbihim yacdiluuna rabbigooday axad kale la simayaan marka fiiri dadka allaah cid kale la sima alla muxuu ku tilmaamay kufaar inay uma aladiina kafaruu kuwa gaalooboo gaalada ah maahan muslimiinta waa gaal qofka ilaahay cid kale ku shabaha ama la sima waa gaal marka cid kale alla la simayaan kuwa kufaarta marka alle cadiil ma leh wax lala sima ma leh walam yakun lahu kufuwan axad axad u dhikan maa ma jiro huwa alle dheh asamiicu waa allaha maqalka badan oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay sife laydhaha samci maqal wax kasta oo sawduhu maqlaa sawd uusan maqlayn ma jiro sawd uusan alle maqlayn ma jiro waxa weeyaan badda iyo biriga hawada iyo dhulka waa iskugu mid sawd ka fogo uusan maqlayn ma jiro aswaad oo dhan waa iskugu mid waa maqlaa marka sifatu samciyuu leeyahay oo sam samci kaamila ah albasiir waa mid aragti badan oo jamiica almubsaraat wax alla waxa la arko waxa weeyaan ilaahay weynaa uu ku arko wax uusan alla arkin oo ilaahay ka qarsoon ma jiro kulli alla waa arkaa alkhabii alcaliim waa midka ogaalka badan oo wax walba og wax walba shayga mumkinkaa iyo kan mustaxiilka labadaba waa ogya yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa kaana saas yihahdaan ahlu sunnuhu yaclamu maa kaana hadda ka hor wixii dhacay alla waa ogyahy wamaa yakuunu hadda kadib waxa dhacayana waa ogyahay wamaa laa yakuunu wax aan dhacayn low kaana hadduu dhici lahaana kayfa yakuun qaabku u dhici lahaayo alla ogyahy wax aan xataa dhacayn fiiri ahlu naarka marka naarta la geliyo nacuudu billahi min annaar ee ay cabaadaan oo yidhahdaan hana la celiyo ilaahay muxuu yidhi walow rudduu lacaaduu limaanuhu can ahlu naarka markay yihahdaan hana la celiyo way isbadbaadaynaahe la celinaa mara dhacayda soo maha miyaa dhacayda in la soo celiyo adduunya la keeno alla wuxuu leeyahay waxaan ogahay hadday dhici laheed dhiciba maydee qaabkay u dhici laheed walow rudduu lacaaduu limaanuhu can haddii la celi lahaa gaalnimadii ku laaba lahay markay adduunyada yimaadaan marka yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa kaana intaba waa ogyahay soo uma jeedin marka cilmigiisu wuxuu ku tacalluqaa mumkinaadka iyo mustaxiilaadkaba dhammaan shayga mumkinkaa iyo kan mustaxiilka isku sii u ogyahy waxa weeyaan haybka iyo shahaadada isku sii ogyahy caalimulghaybi wa shahaadati soo maha waxa addoommada u muuqda iyo waxa addoommada ka qarsan marka lagu leeya caalimulgayb aybku waa addoommaday qayb u yihiin wax asaga ka qayba ma jiro oo ka qarsoon ee addoommaday qayb u yihiin waxa addoommada u muuqdayo waxa ka qaybka isku sii woogi sifadaas marka wax lala maray sifaadda alloo dhan marka sifaadda alloo dhan sidaasaa loo sugaa oo waa maxay waa in sifadii la sugo makhluuqana aan lagu shabihin sifadii waa inaadan diidin waana inaadan tan makhluuqa ku shabihin dariiqaasaad marsiinayda dariiqaas ayaad marsiinayda waana dariiqa oo qofku ku badbaadi karo almaniic ilaahay waa midka reebtoon oo wax dhibaataa in la gaarsiiya ka reebtoon almaniic waa maxay maniic waa midka aan wax dhibaataa la gaarsiin karin axad inta ilaahay dhibaato ula soo qasta gaarsiin karaa ma jiro waa ka reebtoon yihi axad inta ilaahay dhibaato ula soo qasdo alle dhib gaarsiin karaa ma jiro maniic macnaheed waa saas almaniic alkhabiir iban ka dhooday alcaliim waa midka ogaalka badan alkhabiir waa midka ogaalka badan oo isku macno min alkhibrati aa laga keena khibra waa oqoon alkhabiir waa midka oqoonta badanoo waxyaalaha qarsoon iyo wax muuqda isku si ooga oqoonta xeelka dheer oo kaamilkaa la ihahda cilmiga taamkaa la ihahda khibradda almaniic waa midka reebtoon oo dhibaato in la gaarsiiye ka reebtoon oo aan cid dhibaato ula qasadaa dhib gaarsiin karin alrafiic waa midka sarreeya si walba u sarreeya si walba waa midka u sarreeya caali alculuw hada maxalu halkan waxaan ka gelaynaa sifo la yidhaha sifat alculuw allah inuu addoommadiisa ka koreeyo ay ka hadleen allah addoommadiisa inuu ka koreeyo taasay ka hadleen alculuwu sarrayntii hada maxalu meeshaan waa meeshii looga hadlaya alla inuu sarreeyo saasuu ardayga imaam shaafici waanka ka dhig caalin alla waa sarreeyaa calaa carshihi carshigiisuu ka koreeya alle caalin alla waa sarreeyaa waa koreeyaa calaa carshihi carshigiisuu ka koreeya alle wa huwa alle daanin waa mid dhow bicilmihi ogaalkiisa iyo addoommada oqoonta u leeyahay siduu uga warqabo waa ugu dhowye min khalqii khalqigiisu u dhowye sifatulculuwi aan halkaas ka galnay allah addoommadiisa waa ka koreeya allah addoommadiisa waa ka koreeya nusqada hadda aan ka akrayno waxa weyan intaasaa ku qoran matniga aan akrayno laakiin fiiriya muxaqiqa fiiriya marka muxaqiqa nusqooyinka gabola waxaa ku qoran sidaan wuxuu ku yidhi wa hamata ziyaadatun ukhraa hunaa fii jiim nusqooyinku magacyaal u kala sameeyey marka nusqada oo uu jiimka calaamadda uga dhigay nusqadaas ziyaadaa ku jirtay oo waxa weeyaan kitaabkii imaam musani nusqadaas siyaada la socota oo maxay tahay fii majdihi sharaftiisa xaalu alla ku sugan yahay bidaatihi daatadiisu carshiga uga sarreeya saasay dheeraad la tahay nusqadaas sii wad marka fiiriya bidaatihi culummo badanaa ku dhawaaqdoo salafka iyo qalafkaba leh wuxuu ku yidhi wahiya cibaaratun bidaatihidaas waa tacbiir nadaqa bihaa ay ku dhawaaqeen jamaacatun koox minhum waxaa ka mid ah marka musani laga tago ibnu abi zayd alqirawani fii risaalati lmashhuura risaaladiisa mashhuurka ah ee qaybt hore caqiidada tahay risaaladaas ayuu bidaatiga alla carshiga uga sarreeya ku qoran xayu qaala meesha uu yidhi wa annahu alle tacaalaa waa sarreeyaahe fowqa carshii carshigiisa korkiisuu ku sugan yahay carshiga almajiidi sharafta leh bidaatihi daatadiisuna alla u koreeya taa sidaas uu yidhi culummo kalena way sidoo kale waa yidhaahdeen wuxuu ku yidhi wan weliba hadalkii fii sii wad hadalkii ibnu abi zayd alqirawaani wa annahu alle uu yidhi fii kulli makaanin meel kasta waa joogaa bicilmihi cilmigiisu ku joogaa oo meel kasta waa ka warqabaa wey ee daatadiisa meel kasta taalla ma aha soma jeedin wuxuu yidhi wacallaqa alxaafidu dahabi xaafidu dahabi hadalkan waa tacliiqiyey qaa'ilan isagoo leh qad taqadama waa hormaray milu haadihi lcibaara cibaaradan oo kale can abi jacfar ibni abi shayba waa ka hormaray oo asaguna kitaabkiisa kitaabulcarshiga waa yaallaa waa la helaahe ayay ku qoran tahay alla carshigu ka sarreeya bidaatihi bidaatihi uu uga sarreeya carshiga waaba kanba jazah llahu khayra so uma jeedid waa kaasa marka kanna waa sidaasa maa sha allah sidoo kaleeto fiiri sidoo kaleeto waxa weeyaan wuu sii waday xaafidu dahabi fiiri wuxuu yidhi wa cuثmaan ibnu saciid addaarami cuثmaan ibnu saciid addaarami xaafidkaas oo dhintay laba boqol iyo siddeetan hijriyadu markay ahayd aimadii salafka ka mid a asna bidaatihi alla carshiga uga sarreeya kitaabkiisa ku qoran binafsihina waxa weya waatan ku qoran alraddu cala ljamiil oo uu iska leeyahay sidoo kale waxaa sidaa wuxuu yidhi wakadalika aطlaqahaa yaxya ibnu camaar waacidu sijistan fii risaalati shiiqaasna risaale uu leeyahay ayuu asna bidaatihi alla carshiga uga sarreeyay xaafid abu nasri asijsine kitaabu libaana ayuu asna ku cadeeyey oo yidhi waxa weeyaan ilaahay carshi uga sarreeya bidaatihi wakadalika aطlaqahaa ibnu cabdilbar xaafid اlmaqrib asna sidaasuu ilaaqo bidaatihi carshiga uga sarreeya u yidhi axmed ibnu haabit adarqina xaafidkaasuna sidoo kaleu yidhi ilaahay carshi uga sarreeya bidaati sheekh cabdulqaadir jaylaanina asna sidaasu idlaaqo wuxuu yidhi alla carshigu ka sarreeyaa bidaatihi bidaatihi mufti cabdilcasiis quxaydi iyo a'imo kalena sidaasay wada yidhaahdeen oo ilaahay carshiga bidaatihi uga sarreeya ilaahay carshigay bidaati in uga sarreeyaana ijmaacna waa ku sugan tahay kitaabka qur-aankana waa ku sugan tahay axaadiistana waa ku sugan tahay waxa weeyaan waana caqiidadii ahlu sunna ay ku ijmaaceen ilaahay kitaabkiisa sidaasaa ku sugan toddoba goor aa qur-aanka ilaahay ku soo celiyey istawaa cala alcarsh toddoba goor suuratu alacraaf suuratu yuunus suuratu racdi suuratu taaha suuraة اfurqaan suuraةu sajda iyo suuraة اxadiid toddoba gooruu ku soo celiyey iiriya oo mar kasta alla leeyahay isago calaa carshi carshigu alla ka kor mara ka waran macno kalema loo aleexi karaa marka toddoba goor alla ku soo celiyey weliba intaas kaliya maahane cibaaraad iyo tacbiiryaal kala duwana alla ku tilmaamo wa huwa alqaahiru alla waa midka qasba addoommadiisa oo xukunkuu doonaya meel mariya fowqa cibaadihi addoommadiisa ka kor xaalu ku sugan yahay ya yakaafuuna rabbahum malaa'igtu rabbigooday ka baqan halkuu jiraan yakaafuuna rabbahum min fawqihim xaggooda kore malaa'igta ka kor soo ma jeedin ilaahay xaggiisa waa loo koraa tacruju lmalaa'ikatu malaigtu waa korta ma hoosaa loo koraa mase korta koraa loo koraa soo ma jeedin aye qur-aanku waa ka soo degay tanziilun min alcasiiz alxakiim qur-aanku xaggiisuu ka soo degay soo degiddu ma hoosaa laga degaa mase koraa laga soo degaa ynzilu rabbuna kula leyla ilaa samai dunya ya xadiid saxiixa habeen kasta ilaahay sama dunya u soo degaa waa soo degaa waa maxay awal kor u ka jiraa soo maha soo maha intaas ka badan soo ma jeedid axaadiista ku soo aroortay aada u fara badanyi waxaa ka mid a xadiiska bukhaari iyo muslim uu wariyey ee abi hurayra ee nabigu yidhi salى اlahu alayه wasalam in allaha lamaa qada khalqa ilaah markuu khalqiga abuuristiisa dhammaystiray kataba cindahu fowqa carshihi ina raxmatii sabaqat qadabi ilaahay makhluuqa abuuristooda markuu dhammaystiray ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaalaa wuxuu qoray oo agtiisa ku qoray asagoo alla carshiga ka koreeya naxariistaydaa ka qaalibo ka dhaqday waxa weyaan caradayda waa bukhaari muslim soo ma jeedo kadalika xadiidka ibnu maaja waxa weeyaan muslimiintoo dhan markay alla tugayaan halkay gacmaha u taagaan xagga yay wax ka rabaan oy gacmaha u taaganayaan wa alla weligiin miyaad aragtay mid saas leh oo hoos u taagaya ama midig u taagaya ama bidix u taagaya halkaan allaa ka jiro ay tuugayaan dadku ya allaa ka jira oo ay tuugayaan waxa gacmaha loo taagana waa allah qof kastoo alla tuugaya weydii gacmaha iyaad u taageen ma wuxuu leeyahay meel cirkaan kaga taaga maya allaan anugu wax ka rabaa u leeyahy soo ma allaa loo taaga gacmaha nabigaana saas sheegay in alle xaggiisa loo taagaa nabi maxamed aa sheegay sala allahu alayh wasalam waxaan hadalkaas nabigaa sheegay ugu sii adkayna ma taqaan qaaraa taxriifiyey oo waxay yidhaahdeen waxa weeyaan asamaau qiblat ducaa muslimiintii laba qiblo u yeeleen waxay yidhahdeen salaada xagga u qiblaa ducadana cirka u qiblaa waxaas waa qalab xadii صaxiix muslimka xadiiskii oo waxa weya nabiyullaahi ibraahim haajare iyo wiilkeed ismaaciilaha markuu kacbada agteeda dhigay intaan la dhisin meesha uu nebi ibraahim kacbada ka dhisay intaan laga dhisin agteeda markuu dhigoo tegey maxaa ku jiray markuu alla tugay kacbada xaggeeda usoo jeestay axaadiis fara badan oo kalena saasay tuseen muslimiinta qibladooda hadday duca tahay hadday salaad tahayba waa kacbada soo ma jeedin gacmaha waxa loo taagana waa alle xadiiska ibnu maaja kutusa saxiixa ah nabigeena suuban wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam in allaha yastaxyii min cabdihi ilaahay waa ka sariigtaa waa ka xishoodaa addoonkiisa idaa rafaca ilayhi i idaa rafaca addoonku markuu taago ilayhi ila allah allah xaggiisa markuu taago yadayhi labada gacmood an yarudahumaa sifran ayagoon wax ku jirin inuu u soo celiyo alla waa ka xishoodaa walidaa sidaas daraaddeeda baryada in lagaa aqbalo haddaad rabto gacmaha wax badan xagga alle u taag ilaahay waa ka xishoodaa inuu kula soo celiyo ayagoon wax ku jirin ama dhib kugu soo socdaa lagaaga celin ama si ajala aakhiro lagugu kaydin lagugu siin ama waxaad rabtaaba farax lagaa saari sida xadiiso saxiixa ku sugnaada sow nabigii oo caddaynaya maaha alle in loo taagay in allaha yastaxyi min cabdihi idaa rafaca yadayhi ilayhi fiiriya ilayhida ku dhega soo ma jeedin waa kaasa nabi maxamed sala allahu calayh wasalam waa weydiiyey xadiidkii mucaawiya ibnu xakam saxiix muslimka waa weydiiyey gabadhii addoontayda mucaawiya iska lahaa ya mucaawiyata ibnu xakam waa weydiiyey oo wuxuu ku yidhi ayn allah alle halkuu jiraa sow masalada nafteedii maaha waxay tihi fi samaa ha koru jira alle markaasuu yidhi waman ana anigu yaana markaasay tihi anta rasuululahi rasuulka allah fiiri qaybta hore maxay caddaynaysaa gabadhaanu allah keligiis ina ilahnimo u caabudayo ashhadu an laa ilaha ashhadu an laa ilaha illa allah dayu qaybta dambena rasuulka allah taan maxamed rasuulahi soo maaha intaas markay qito tawxiidkiiya uu ku yidhi ictiqhaa fa inahaa mumina muminad rabbigee taqaan weeye xore saxiixulmuslimkuu ku yaalla ka war fi samaa qaara waxay yidhahdeen fiida waxa weeyaan hadda samada dhexdeeda inuu ku jiraa laga fahmaa oo fiida waxay faa'iidaydaa macno la yidhaha darfiya oo shay shay ku dhex jira yaa kuugu sheekeeyey fiidu macnahaas kaliyay faa'iidaydaa fiidu calaana waa ku timaadda aadayna u fara badan taha ilaah markuu leeyahay fasiiruu fi lardi war dhulka fasiiruu fi lardi maxaa loola jeedaa dhulka dhex gala miya ya fasiiruu fi lardi waa maxay macnehedu dhulka korkiisa ku socda miya mase waa dhex gala dhulka korkiisa soo maahan hadda fiidaas adaba ka shaaa fiidaan u diiday waa fi iyo fi ya wala usallibannakum fii juduuci nakli n ninka la dhihi jiray fircoon lacanahu llah markuu nimankii muminiinta ay awal marka hore saxrada ahaa jiray ilaah gumeeyey u dhaaranayay muxuu yidhi wala usallibannakum waan idin surin oon idin surin fii juduuci nakli geetimireedka salkooda ma wuxuu la jeeda inta geedka xurbiyood dalooriya dhexda idinka gelina mase korkaan idinkaga xidhaa wey korkaan idinkaga xidhaa wey soo ma jeedid fii juduuci nakli soo ma jeedid marka nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugnaaday alaa ta'manuunii wa ana aminu man fi samaa war miyaadnan i aaminayn axadka kor ku suganaaba i aaminayn nabigeena suuban waxaa ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa irxamuu man fi lardi maxaa loola jeedaa man fi lardi ma waxaa loola jeedaa kuwa qabuuraha ku jira unaxariista mise waxaa loola jeedaa dadka dhulka korkiisa ku sugan dadka korkoodaa loola jeeda riwaayada dabar iyo fasirayda oo le irxamuu ahla alardi taasaaba caddayday irxamuu ahla alardi yarxamukum man fi samaa marka irxamuu man fi lardi dhulka korkiisa dadka ku sugan u naxariista yarxamukum man fi samaa fiida kale marka ma bedelayna se sidiyaa lagu wadi ilaa fiida hore bimacnaa cala hadday noqoto fiida kale waa inay noqoto xadiida so uma jeedid so uma jeedid marka adiladaas oo dhan iyo wax ka badan ayaa caddaynaya alkitaab wasunna sidaasay ugu cadda ijmaaca muslimiintana waa ku cadda ya abu camar alawsaaci wuxuu yidhi kunnaa wataabicuuna mutawaafiruun in allaha fawqa carshi ayadoo ay dhoodan yihiin taabiciyaalkii aan dhihi jirin alla carshigu ka sarreeya carshiga alla ka sarreeya saasaan dhihi jirn ijmaacna waxaa ku soo naqliyey toban imaam ka badan inuu alla carshiga ka sarreeyo toban ka badan bukhaariya ka mida kitaabkiisa khalqa afcaal cibaadka saciid ibnu caamir addubaci oo dhintay laba boqol iyo sideed hijriyadu markay aheed ayuu ka keenay oo waxaa loo sheegay jahmiyada oo leh ilaa carshiga kama sarreeya mawjuudun fii kulli makaan meel walbaa la jooga ayaa loo sheegay markaasuu yihi hum sharun min alyahuudi wanasaara gaalada yahuud iyo nasaara kuwaasaa ka shar badan soo ma jeedin gaalada yahuud iyo nasaara kuwaasaa ka shar badan markii sidaas loo sheegay oo la yidhi wuxuu yidhi sababtu waa maxay ay uga shar badan yihiin wuxuu yidhi ijtamaca alyahuud wالnasaara waahlu اladyaan maca almuslimiina ana calaa ana allaha fowqa carshi waxa weeye yahuudda nasaarada iyo cid kastoo kitaab alle soo dejiyeybaa sheegato diin sheegata muslimiintay ku waafaqeen waxay dhahdaan alla carshuu ka sarreeya ayaguna waxay leeyiin arshiga alla kama sarreeya yahuud waa ka liitanaya nasaarada saasuu leeyahy bukhaariga khalqa afxalibaaba ku keenay insha allahu masaladaas berri aan dhammaystiri doonaa haddii ilaahay idmo in sha allahu allah subxana wa tacala alama sala allah waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed